amaan raxiim alxamdulilah rab lcaalamiin wasalatu waslamu calaa rasuulilah sala alla alay wasalam labayo tobanka bisha labaad labada kun labaatan iyo labada waxaan rabaa warbixin yaro koobanoo caasimada inaan la wadaago bulshada xaaladaheeda iyo jawgeeda sida uu yahay xaaladda caasimada amnigeeda guud ahaan iyo gaar ahaan intaba maasha allah aada iyo aad buu u wanaagsan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yaroo kooban ka dhiibo xoogaay galabta shaqaaqo yaroo rag dhalinyaraha isku ciidanka qaranka wada ah dhex martay siyaalo kala duwan ay u fasirteen dadka warxumato shiilka ah xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa wax kasta ee wanaaga dadka qaarkood waxaa uga horeeya waxyaalaha xun ma aysan jirin sida wax loo fasirinayo ama warxumato shiilka ay u sheegayaan rag dhalinyaraha xoogaa taleefana iyo waxsay u dhex mareenoo inta xoogaa si isku arkay si iskugu dhacay ayagana barnaamijkoodii isla markiiba saraakiisha xukuntay ay soo kala dhexgaleen iyo dhammaan laadaha amniga oo meeshiiba tegay oo isla markii ogaaday xaaladdu siday tahay ayadan alxamdulilah wax dhiba ama wax shuqaaqaha ka jiraa ma jiraan askartii haddeer xoogaay isfoodaydana ayagana waxay ku xiran yihiin saldhigga biriiska ay wada joogaan insha allahu tacaala qoladii xaq yeelatay iyo qoladii gardarnaatay intaba insha allah waa gaarayna haddii ilaaha idmo sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar kasoo saaran u sheego baaq ujeediyo waxaan joognaa caasimadda galmudug waxaa ka socda doorasho waxaa imaanaya musharaxiin kala duwan waxaan rabaa inaan baaqiga u jeesyo musharaxiinta iyo dhammaan dadka kale ee ciidamada ah meeshu ma ahan meelaha kale way ka duwan tahay il waaye ishana fira hadday gasho waxay u baahan tahay in laga dhowro waxaan rabnaa si guud inaan bulshada uga mahad celiyo sida loo wada dhowraaho sharafta iyo karaamada leh waxaan rabaa inaan usoo jeesyo musharaxiinta iyo dadka kaabeynka intaba baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo barnaamijkaas mamnuuc waaye waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabanana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaa tillaabada ku habboon dad mas-uuliyeena waaye waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si si uga habban uguna wanaagsan waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadaan dabaaldegaya ridaa inta tago asagu iska iskaga rido qoryaan baraawaysana dhehe la iskaga dayha dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin u sheegayna aada aada umahadsan tahay waliid waxba kama jiraan taas labada musharax mid oo mid ku dhacay ma jirin askar askartooda oo goon iskugu dhacdana ma jirin askar askar bri askar soomaaliyah oo wada joogta xoogaay qofba si wax u tuhmay taleefanaa laga kaxday iyo taleefanaa laga xaday ku ahaay taas waan ka hadlay wax ka buuran intaasu ma jiraan barnaamijkaasu dadka warxmata shiilkaa raba waxa ka socda wanaagga iyo horumarka ka socda caasimadda iyo hanaanka doorashada dad ku carqaladayahaa raba xumaatada inay kasal gaaraan waa marka waxba kama jiraan barnaamijkaasna waa soo dhammaynay waana kasoo salgaarnay askarta isku dhacdana dhammaan waxay wada joogaan saldhigga insha allahu qoladii qaladka yeelatana waxay mari doontaa tilaabada ku habban